ujeedooyinka waaweyn ee istiraatiijiyadan laga leeyahay waxa ugu muhiimsan waa in kor loo qaado waxsoosaarka dalkeena waxsoosaarkaasina markaa uu ku- uu qeyb ka noqdo g d p-ga ama eh, waxsoosaarka guud ee dalka ama dhaqaalaha guud ee dalka inuu inuu qeyb muhiima ka galo beeruhu ay ka galaan ayaa muhiimaddu tahay iyo dadka beeraleyda oo ka shaqeeya waxsoosaarkaas inay faa'iido ka helaan iyaga iyo qoysaskooda iyo iyo qaabkay u shaqeynayaan intaba in la hormariyo eh, oo laga shaqeeyo runtii beeruhu adduunka waxay kaga jiraan waxsaarka beeruhu oo waxa ugu muhiimsan oo waddamada ku hormaraan wey in ummaddaani waddankan uu yeesho kayd biyood kayd calafkii xoolaha iyo kayd cuntadii cerealka ama waxyaabihii qudsudururiyaadka ahaa ayaa loo baahan yahay wasaaraddu hadda waxay ka shaqeynaysay oo rag wasaaradda ka tirsan ay wadeen in lasoo nooleeyo wixii oran jiray eh, xarumihii kaydka cuntada